الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال شيخان الرازيان والشفاعة حق قال شيخان labadii sheekh waxay yidhaahdeen wa shafaacatu shafaacadii xaqun xaq weeye wa ana naasan dad oo min ahli tawxiidi dadka muwaxidiinta ka mid ah yakhrujuuna way kasoo baxaan min annaari naartay kasoo baxayaan bishafaacati bay kaga soo baxayaan xaqun xaq weeye yani inay jiraan dad ahlu tawxiida oo naarta galay kabaa'ir dunuub ay galeen oo isa ka toobadkeen oo ku dhinteen walciyaadu billah naarta saa ku galay gaaladii ma aha munaafiqiintii ma aha dad iyo ahl iimaana oo ahlu tawxiida ayaa dunuubta waaweyn kabaa'irta galeen naarta lagu geliyey si looga dhaqo laakiin maadaama ahlu iimaan yihiin ahlu tawxiid yihiin waa laga soo saaraya shafaacada lagaga soo saaraya nacam taasna labada sheekh way caddeeyeen marka waa laba mas'alo shafaacadu guud ahaan inay jirto inay jiraan dad muwaxidiinoo naarta gelaya walciyaadu billaah oo naarta lagaga soo saaraya shafaacada inay xaq tahay taana waa isugaya masalada koowaad markay ku saabsan oo xagga luqada iyo xagga sharciga shafaaca maxaa la yidhahdaa shafaaca xagga luqada waxaa la yidhaahdaa jaclu shayi shafcan shayga oo laga dhigo shafci laga dhigo shafcigu wuxuu kasoo horjeedaa min ashafci did lwitri halka keliyu kasoo horjeeda ama tirada isdheer shafcigu waa tirada isleeg witriguna waa tirada isdheer hal waa witr labo waa shafci oo halkaasi ka timid afar waa waa waxaa weeye waa shafci shanna waa witr saddex waa witr afarna waa shafci lix waa shafci toddobana waa witr wahaakada taas waa xagga luqada waa xagga luqada ayib marka luqada xaggeeda waxaa la yidhaahdaa indimaamu shay-ayni ilaa bacdihimaa aw aktar xataa tasiira shafcan did lwitr saan horeyba u sheegay waa laba shay oo laysu keenay ama wixii ka badan oo marka saa ay ku noqdeen tire isla eg marka witrki ka soo horjeedaa ithnayni waa shafci arbaca waa shafci sittan sittatan waa shafci ثمانية waa shafci wahaakada saas way marka xagga luqada qofka shaaficana waxaa shaafici loogu magacaabay isagii shafeecada qaadahayay sacyigiisii iyo iskudagiisii yaa waxaa loo geniyaa kii loo shafeeco qaadaya marka mid walba keligiisu ahaa markii labada la isku daray waxay noqdeen shafci bay noqdeen yani bacda an kana kulu waaxidin minhumaa witran xiina infisaalihimaa can bacdihimaa markii labada la isu keenay markii la isku daray waxay noqdeen shafcan bay noqdeen saas bay marka noqonaysa waxaa kaloo muhim inaan ku baraarujino halkan shafaacada macnaheeda shafaacada saddex saddex macnay leedahay xagga isticmaalka mid xagga luqada waa kaan sheegnay iyo mid curfi ah oo dadka dhaqankoodii curfigooda uu ku dureersaday iyo mid sharci ah midka curfiga ah waxa weeye su'aalu lkhayri lilghayr su'aalu lkhayri lilghayr baa la yidhahdaa su'aalu lkhayri lilghayr ayaa la yidhahdaa nacam oo qofku inuu qof kale isagoo u shafaaco qaadaya khayr u weydiiyey cid kale la yidhaahdaa su'aalu lkhayri lilkhayr waa curfi dadka dhaqankooda adigaa tegaya hebel baa u tegaysa waxdi ninka hebel la yidhaahdo shaqaalaysii matalan ama ninka hebel la yidhahdo waxaa la qabo waad u shafaaco qaatay marka waa curfiga dadka dhaqan ahaan kaasaa la yidhahda qof matalan qof deyn ku leh waktigiibaa la gaadhay wax ugu bixiyana mahay dib ugu dhig baad leedahay tusaale ahaan shafaaco wey ama waxaad leedahay ka fudaydi waa shafaaco marka waad u waad u shafaaco qaaday dhaha waasita la yidhahdaa carabiga marka hadda si ay u isticmaalaan carabtu tawasut ayaa la yidhahdaa naam amaa xagga ka sharciga ah waxaa weeye su'aalu cabdin radia allaahu qawlahu wa camalahu rabbahu مغفرة ذنوب بعض المجرمين يعني سؤال عبد أدون سؤال ويديي أدون كاسو رضي الله قوله إله كره نقض قول كيساء وعمل عمل كيساء مغفرة ذنوب بعض المجرمين إنه إله أولافه مجرمين dad muwaxidiin ahayoo dembi galay inuu dembigooda ilahay u dhaafo taasaa la yidhahdaa xagga sharciga xagga sharciga taasaa la yidhahda marka xagga luqada waan sheegnay xagga curfigina waan sheegnay xagga sharcigina waan sheegnay saddexdaa qeybdoy culimmadu u qaybiyaan shafaacada luqawi oo laba shay laisu keenay ama afar shay ama lix shay oo ka baxay witirka ka baxay saas shar ee curfi oo dadka inaad qof khayr qof u weydiisa ah iyo mid sharci ah oo inaad ilaahay u weydiiso markuu raalli ka noqdo qowlkaagii hadalkaaga inuu dunuubtii dad dembiyo galay dembigoodii u dhaafo oo cafiyo oo waxay kasbadeen laga cafiyo taas naam waxaa halkaa kaloo ku jirta oo muhiim inaan ka hadalo adilada ku soo aroortay shafaacada adilada shafaacada ku soo aroortay aad bay u badan tahay aayaadka ku soo arooray iyo axaadiista mutawaatirka ku soo aroortay tusaale ahaan nabiga alayh slat slam wuxuu yidhi uctiitu khamsan lam yactahunna axadun qablii waxaa lay siiyey todo shan oon la siinin aniga hortay qofna nusirtu biruucbi cabsi layga cabsada laigu gargaaray masiirata shahrin in bil loo socdo wa jucilad lii alardu masjidan wa tahuuraa dhulkiina waxaa layga dhigay meel lagu tukado iyo taahir yani mase ummadihii hore may lahayn meesha rabana iskaga tukadaan meelo gooni ay ku tukan jireen laakiin qofka muslimka ah meeshuu soo gaadha buu ku tukan karaa hadduu biyo waayo xataa ciiddu ku gabagabaysanaya meel kastoo marka salaada ku qabato way kaga asaxaysaa masaajidka wuu aadi laakiin hadday ku qabato isagoo masaajid joogin nacam ayib fa ayama rajulin ninkii nin kastoo oo min ummati ummadeeda ka mid a adrakatu salaadu salaadu ay soo haleesho falyusalli meesha ay kusoosha ku tukan wa uxillat liya alghanaa'im waxaa lii xalaaleeyey khaniimadii inaan qaybsano oo aan qaybin ummadii hore may looma ogolayn walam tuxil walam tuxilla liaxadin qabli aniga ambiyadii igu horreysay midna looma fasixin wa uctiitu shafaaca shafaacadiina waa laysi shafaacadiina waa lai ogolaaday oo shafacooyinka nabiga gaarka u ah baa jira oo dad kale ay la qaybsanaynin shafacooyinka waxaa loo qaybaya sideed saddex nabiga gaar oo alayh salatu salam nabi maxamed oo lagu sharfay baa jirta taasna waa miduu ka hadlaya nabigu alayh salatu wasalaam wa kaana nabiy yubcasu ilaa qowmihi nabiganebi kasta waxaa loo diri jiray hal qolo khaasatan gaar ahaan wa bucistu ila annaasi caama dadkao dhan baa la ii diray aniga nabi guud waay nabiga alai salatu wasalaam ama yuhuudi ha noqdo qofku ama kristan ha noqdo nasraani baan ka wadaaye ama ha noqdo buudi ama cid kale ha noqdo nebigiisu waa nabi maxamed alayh salatu salam intii lasoo saaray kadib nabi kale ma jiro xadiiskaas imaam albukhaari ayaa wariyey ayib wuxuu kaloo nabigu yiri alayh salatu wasalaam likulli nabiyin dacwa dacaaha liummati nebi kasta dacwo oo ilaahay ka aqbalay baa jirta oo ummadiisa uu u bariyey wainii ikhtaba'tu dacwatii shafaacatan liummati yowma alqiyaama anigu laakiin dib baan u kaydsaday dib baan u dhigtay oo waan kaydsaday baryadaas ilaahay i siiyey shafaaca inay ii noqoto ummaddeeda maalinta qiyaamada allahu akbar bukhaari muslim xadiis ku sax waxaa kaloo nebigu yiri alayhi salatu wasalaam man qaala xiina yasmacu nidaa allahuma rabba hadii dacwat taama qofka yidhahda markuu maqlo aadaanka ducadan allahuma rabba hadihi dacwati taama ilaahu ilaaha dacwadan dhammayska tiran rabbigeeda ahow wasalaati alqaa'ima iyo salaadda hadda waktigeeda la gaadhay aati muxamadan nabi maxamed waxaad siisaa alwasiilata waalfadiila derajadaas sare ee jannada sii iyo fadliga weyne agtaada wabcathuhu soo bixi maqaaman maxamuudan maqaam lagu mahadiyo waa maqaamka uu shafaaco qaadi doono dadkan u shafaaco qaadi doono maalinta qiyaamada gaal iyo muslimba in lagu kala dareeriyo meeshay taagan yihiin oo ku rafaadeen alladii kaasoo wacadtahu aad u yaboohday oo qur-aanka aad u yaboh oo qur-aanka oo allah ku yaboohay nacam in ilaahay siin doono maqaaman maxamuuda xallad qofka waxaa u waajibaysa lahu asaga shafaacati shafaacadeeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada shafaacadeeda ayaa qofkaas u mudan saasuu nabigu alai salatu salaam shafaacadeedu mudanaya ayib xadiiskana bukhaari baa wariyey waxaa kaloo nabigu yiri alayhi salatu wasalaam ascadu annaasi bishafaacati yowma alqiyaamati man qaala laa ilaha illa allah khaalisan min qalbihi dadka waxaa ugu nasiib badan oo ugu liibaani og oo ugu xaq badan bishafaacati shafaacadeeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada man qaala qofka yidhaha laa ilaaha ila allah qof kalima tawxiid qalbigiis kasoo fushay ku dhawaaqa khaalisan min qalbihi yani xaal u yahay yani tawxiidkaas iyo shahaadadaas isagoo qofka qalbigiisa kasoo go'do qalbigiisa kasoo go'do marka tawxiidka oo carabka keliya ah munaafiqnimo wey qofku waa inuu mu'min yahay waa inuu rumaysan yahay kelimadan waa inay macnahay ku tusinayso uu rumaysan yahay haddaad maanta o dhan laa ilaaha illa allah waad leedahay wax burinayana aad samaynaysid waxba kuma anfici mayso sida dadka ilahay keyrkii barya ee shirkiga sameeya ee caqiidaysan awliyadu inay maamulaan koonka ilahay la maamulaan waa mushrikiin wa laa ilaha illa allahna milyoon mara hadday dhahan ma anfacayso hadduu qofku munaafiqin dhabka ahayna carabkan ka saaran tahayna qalbigana jirinna waa munaafiq waxba kama jiraan saadate munaafiqiintu waxay gelayaan darajada ugu naarta badan ugu hooseysa leanna way ka dhib badan yihiin gaalada caadiga intaa kadib qur'aanka axaadiistaas kadib wax badan buu ka warramay allah subxana wa taala shafaacada laba qaybood buuna oga warramay mid uu diiday iyo mid uu ogolaaday oo allah yidhi wa kam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an yadana allahu liman yashaau yarda badana ka min malakin yani kathiira min almalaa'ika wax badanoo malaa'igta ka mida oo samaawaadka ku sugan laa tugni shafaacatum shay-an shafaacadoodu waxaa ma anfacayso ilaa min bacdi an yaadana allah inuu ilaahay u ogolaado maaha liman yashaau qofku doono oo yarda raali ka yahay suuratu najm wuxuu kaloo allah yidhi yowma laa tanfacu shafaaca maalin shafaacadu aan anfacaynin weeye ilaa liman adina lahu raxmaan ilaa qofku allah raxmaanka u ogolaado maane wa radiya lahu qawlan odhaahdiisanu ilaahay raalli uga noqdo maaha walaa wuxuu kaloo allah taaha weye wuxuu kaloo allah yidhi laa yashfacuuna shafeeca qaadi maayaan malaa'igta walaa ambiyada walaa muwaxidiinta walaa mu'miniinta walaa shuhadada ilaa liman irtadaa qofku ilahay raalli uga noqdan bay u shafeeca qaaday waa suurat alambiya wuxuu kaloo allah yidhi maa min shafiicin ila min bacdi idni cid shafeeca qaadi karta ilahay agta ma jirto ilahay unama ogolaada maahan wuxuu kaloo allah yidhi suuratu yuunus way taas qul lilaahi ashafaacatu jamiican waxaa tidhaahdaa shafaacadoo dhan ilahay baa mulkiya ee ilahay weydiista marka saa darteed shafaacadu shuruud bay leedahay aayadahan saan ka fahmay kow shardiga koobaad inuu ilaahay raalli ka noqdo qofka shafeecada qaadaya shaafica ashaafic rida allaahi can ishaafic inuu ilahay raalli ka noqdo qofka shaafica ee shafeecada qaada labo ridaahu can ilmashfuuci lahu ka loo shafeeca qaada inuu ilahay raalli ka noqdo waa inuu muwaxid yahay marka mumin muwaxida waa labadu marka waa inay muwaxidiin noqdaan muminiina walaa yarda allaahu ilaa can ahli tawxiid ilaahay waxaan ahlu tawxiidayn raalli ka noqon mushrig baa mushrig ilahay raalli ka noqo mushriga looma shafaca qaadi karo mana shafaca qaadi karo taana waa labo saddex idnuhu bishafaaca shafaacada lafta inuu ilaahay ogolaado naarta laga soo bixiyo darajadaha loo kordhiyo yacni shafaacada lafteeda waxay ku tacalluqda inuu ilaahay ogolaado subxana wa taala aayadahan hadda akhrinaymaana daliil u ah intaasoo shafaacadu intaa kadib waxay u qaybsantaa sideed nooc saddex nabiga gaar ku tahay alayh salatu wasalaam shanna waxaa la wadaagahaya ambiyada iyo rususha iyo malaa'igta iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta ayaa la wadaagaysa taasina waa cashirka ku xiga ee soo socda ayaan kaga waramaynaa wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed walxamdu lilahi rabbi alcalamin